halkani waa raadiyaha ergo ee codka arrimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada nairobi ee dalka kenya waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay lix iyo tobanka mitirban una dhiganta toddobiyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka mid ah f m-yada dalka iyo barta aan ku leenahay internetka ee redio ergo o r g
kulanti wacanna dhegaystayaal maantoo sabtiya waa laba iyo tobanka bisha janaayo sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna soo dhowaada idaacaddeenii oo qodobada maanta aan idinku hayno ay ka mid yihiin dab ku baabi'iyey goobo ganacsi magaalada baardheere ee gobolka gedo sidoo kale waxaan idiin haynaa galmudug oo iyaduna labadii bilood ee lasoo dhaafay diiwaan gelinaysay goobaha ganacsiga ah ee ku yaala deegaanadaas beeraley iyaguna isxilqaamay ayaa waxay sameeyeen inay samati bixiyaan helitaanka abuurka bariiska oo degmada jowhar ay beerashadiisa caanka ku ahayd barnaamijkeenii codka dhegaystaha iyo barnaamijkeenii beeraha ayaad sidoo kale maqli doontaan aanse ku horrayna warkeennii oo inoo akhrido leyla cabdi maxamed
dab ka kacay suuqa ganacsi oo ku yaala degmada baardheere ee gobolka gadow ayaa waxaa ku gubtay in ka badan labaatan dukaan iyada oo hanti aan weli tira koobneenna ay gubatay bashiir nuur axmed oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada baardheere ayaa arrintan raadiyo ergo uga warramay dabka waxaa sababay inuu kaco fiila ayaa kacday fiila maarse haa fiiladaas ayaa marka ninkii meeshaas dhex jiifay waa gubtay asagaba marka sidaa ayaa oo dabka kusii weynaadood kusii bilaartay haddee magaalada meesha uu dhaqdhaqaaq hooneedna hal guryaha ka fakaday ninyuhu dhaqaalaha meeshaas yaalay hadday u yidhaahdo boqol iyo labaatan kun oo doolar ama boqol iyo konton kun oo doolar ayaa la dhihi karaa dhismo iyo markii laisku daray iyo hantiba taalley
saynis yahanada dunida ayaa sheegayay in qiyaasta heerka kuleelka ee ay cabireen sannadkii labada kun iyo siddeed iyo tobankii ay tilmaamayso in heerkulka badaha dunida uu kasii kordhayo intii ay horey u saadaaliyeen sannadkii kan ka horreeyey ee labada kun iyo toddobiyo tobankii saynis yahano ka kala socda waddamada maraykanka iyo shiinaha ayaa khamiistii lasoo dhaafay si wada jir ah u sheegay in arrintan ay calaamad u tahay in heerkulka dunidu uu kasii badanayo sida laga filayo waxay u sababeeyeen gaaska wasaqda faraha badan ee bini'aadamku hawada ku sii deynayo waxay xuseen in cabirka laba kun oo mitir ay maalmo yar oo kasta heerkulka badda gunteeda hoosgeliyo warkii oo dhegeystayaal aad kala socoteen raadiyaha ergo xilligan waa naga intaa warkan iyo warbixinada kale dib uga daalaco mareegta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo dot o r g qaybaha kale ee barnaamijka iyo maxamed xasan ayaan markana idinku wareejinayaa
iminkana dhinacaas iyo gobolada dhexe maamulka galmudug ayaa labadii bilood ee ugu dambeeyey waday diiwaangelin uu ku samaynayo goobaha ganacsiga si ay u fududaato inuu canshuuro ka qaado haddaba warbixinta arrintan ku saabsan waxaa inoo soo diray waryaheenna cabdirasaaq haajirow oo gobolka galgaduud nooga soo warrama wasaaradda maaliyadda galmudug ayaa labadii bil ee ugu dambaysay waday diiwaangelinta goobaha ganacsiga ee ku yaala magaalooyinka waaweyn waxaana la diiwaangeliyey laba kun iyo siddeed boqol oo ganacsi oo ku yaala gaalkacyo cadaado dhuusamareeb iyo gurceel sida uu raadyaha erge u sheegay agaasimaha wasaaradda maaliyadda galmudug cumar xasan xaaji arrintan ayaa salka ku haysa sidii loo heli lahay hannaan wanaagsan oo qaadista canshuuraha ee dhinaca maamulka ganacsatada ayaa horey cabasho uga muujin jiray hanaanka qaadista canshuuraha ee deegaanada galmudug calimahaad cabdi xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada magaalada dhuusamreeb waxa uu raadiyaha erge u sheegay in habkan diiwaangelinta loogu sheegay inuu yahay hanaan ay wasaaraddu kula soconayso canshuuraha ganacsatada laga qaado iyo halka ay ku baxayso cali waxa uu dhuusamareeb ku leeyahay meel lagu sameeyo warqadaha kala wareejinta hantida sida gaadiidka dhulka iyo waxyaabaha kale ee dadku u samaysanayaan cadeymaha kala wareejinta waxaana laga qaadaa bishii toban doolar wuxuu ergo u sheegay inuu soo dhoweynayo diiwaangelinta iyo qaadista canshuurta waxaan kula talin lahaa wasaaradda maaliyadda horta waa wasaaradeenni laakiin sida saxda waxyaalihii looga baahnaa qayb ka midana way qabatay qaybo badan oo looga baahnaana ma isa qaban waxaan kula talin lahaa ganacsiga ka warqabkiisa in ay canshuurta iyo nidaamkaas la socoto oo maaliyaddii ayada ah maaliyaddu dhaqdhaqaaqaas canshuurta la socoto oo ay samayso ganacsiga heerarkiisa kala duwan qofkan canshuurta maxaa qaban kara qaabkee looga qaadi karaa ma canshuurta laga qaadaya wax qabta miyaa mise ma qabato agaasimaha wasaaradda maaliyadda galmudug cumar xasan xaaji oo raadiyaha erge la hadlay ayaa ka warbixiyey sababaha loo sameynayo diiwaangelinta ganacsiga iyo qaadista canshuuraha wuxuuna sheegay in tani ay muhiim u tahay howlaha shaqo ee maamulka baryahan diiwaangelin wadnay lagaalkacayo iyo cadaado iyo dhusanreebaan kasoo sameynay maalmihi u dambeeyana gurceel aan ka wadnay marka laba ujeedaan ka lahayn waa mid in la ogaado awoodda dhaqaale ee dowladda galmudug dakliga usoo xaroo karo intuu leeyahay galmudug iyo dhaqaalaheeda halkaa laga fiiriyo waa qodob qodobka labaadna wuxuu ahaa in la ogaado awoodda dhaqaale iyo dadka dhaqaalihiisu intay dhan yihiin sidoo kale in la ogaado magaalooyinkan galmudug oo degmooyinka ah heerka dhaqaalahoodu sow kala yahay magaalada ugu dhaqaalaha roon midda ugu liidata midda laba gasha taana in laga ogaado waa kalahayn cabdulaahi macalin xasan oo xarumo ganacsi ku leh degmada gurceel ayaa raadiyaha erge u sheegay inuu soo dhoweynayo diiwaangelinta goobaha ganacsiga iyo qaadista canshuurta wasaaradda maaliyadda galmudug ay bilowday wuxuu leeyahay xarwooyin lagu iibiyo dharka iyo teleefanada wuxuuna ku leeyahay gurceel saddex xarumood oo mid walba si gaar ah looga qaado canshuur dhan labaatan doolar dhinaca caafimaadka ha ahaato dhinaca waxbarashada ha ahaato dee in la helo dhinaca wadooyinka ha ahaato in la helo wax ka soo laabtay canshuuraadkii aada bixisay oo dadweynuhu ay bixiyeen waa in ay helaan jawaab u dhiganta waa in qayb ka mida dee markii maamulkii ama dowladdii qayb isticmaasho waa in qayb kale oo muhiima ay kusoo celisaa dadweynihii waa in shacabkii oo dareemaa in wax loogu qabta wixii ay bixiyeen laakiin haddaad maalin kasta wax sii bixinaysid wax kugu soo laabana aysa jirin in aad sida ninka aad u dhibtaba ula maqan yahay adigana aad istiraado waxaada maskaysatid marka waxaan leenahay waa in isla xisaabtan runtii waa in la helaa waan soo dhaweynaynaa barnaamijkaas inkastoo ganacsatadu ay ku doodayso soo celinta adeegyada bulshada maadaama canshuur ay bixiyaan haddana agaasimaha wasaaradda maaliyadda galmudug cumar xasan xaaji waxa uu sheegayaa in wakhtigan aysan awood u lahayn in ay kaabayaasha bulshada ku bixiyaan lacagta canshuurta ah maadaama baahida jirta ay ka weyn tahay lacagta la qaado taasi oo uu sheegay in ay ugu horreyso sugidda amniga inay inta badan ku baxdo lacagta laga qaado ganacsatada laakiin su-aasha taagana waxay tahay awoodda dakliga dadkan ka soo xaroonaya iyo baahiyaha maamulka meesha xukumaha oo u baahan yahay macquula degmadan gurceel ama dhuusamareeb oo kale ama cadaado ama galkacyo lacagta kasoo xaroonaysa iyo lacagta ay u baahan tahay si degmada amnigeeda iyo loo sugo oo nadaafadeeda looga shaqeeyo in wax badan ay badan tahay lacagta kubaxaysa ayaga ay badan tahay oo loo baahan yahay marka waxyaabihii emergencyga iyo maalinlaha ahaa ayay ka badanyihiin dakliga kasoo xaroonaya ayaga kasoo xaroonaya sidaa darteed mashaariica horumarineed oo ama waxbarasho caafimaad jidad ah in la sameeyahu dadka waxa kasoo xarooda kuma filla waxay u baahan tahay inaan bal raadino meelo kale oo naga sabood gareeya tusaale waxyaabaha hadda inaan rabno inaan awoodda saaqno u horeeya waxaa kamida in dadka ganacsiga liito hoose leh loo raadiyo kaalmayn ama garanti support oo dadkaas hoogaa ganacsigooda kor loo soo qaado oo laga caawiyo diiwaangelinta goobaha ganacsiga ee magaalooyinka galmudug waa midii ugu horreysay ee laga sameeyo deegaanadan sida ay inoo xaqiijiyeen madaxda wasaaradda maaliyadda galmudug dhalinyaro ku nool magaalooyinka ayay wasaaradda maaliyaddu siisay shaqo toban maalmood ah oo diiwaangelin ah taas oo magaaladiiba ay ka samaynayeen toban qof oo irid walba oo ganacsi tegaya halkaasna ka samaynaya diiwaangelinta cabdirasaaq harsaajirow idaacadda ergo magaalada gurceel
daktarka neefkan markuu durayo daawooyin badana instructionka waa ku qoran yihiin marka waxaad arkaysaa daawooyin badan oo instructionkooda sheegaya neefkan haddii maanta la diro shan maalmood hilibkiisa lama cuni karo saddex maalmood ama afar afartan sideed saacadood caanihiisna lama cabi karo daawooyinka waa ku qoran yihiin dhakhaatiirtana way sheegayaan ma tixgelinayaan neefkii hadda la duray oo la yidhi shan maalmood caanihiis lama cabi karo waa maaragtay ayaa maaragtay lasoo lisaya iyadan waa cabayaan magaaladii baa la keenaya ummadii baana lagu sumaynaya neefkii oo la yiri maaragtay jirin oo la og yahay oo daawo aan la isticmaali karin lagu diray hilibkiisii aan la cunin la yiri waa suuqa la keenaya oo la cunaya ummadii cuduradan la garan waayay hadda wadan ku batay horta taas ayaa maaragtay u sabab ah marka reer baadiyo waxaan u sheegi lahaa habkii hore inay bedelaan oo naftooda u taxdiraan cudurada ay ka taxdiraan xoolaha oo noocaas u dhinta ay iska asturaan dhakaatiirta amarkooda ay qaataan oo neefkii la yidhaahdo hilibkiisa intaas yaa la cunin aan loo dhawaanin caadihiisa yaa la cabin intaasi yaa la cunin macnaha afartan sideed sacdood intii neefka intii daawada ay korkiisa ku jirto wey daawada inta ay korkiisa ay ku jirto caanihiisa yaan la cabin haddii kale daawadii baad cabaysaa waad sumoobaysaa marka inay qaataan dhakhaatiirta instrctionkooda ayaan iyagana aan kuga talin lahaa
haddii aad joogto gaalkacyo waxaad raadiyo ergo ka dhegaysan kartaa mawjadda f m t raadiyo gaalkacyo maalin walba saddexda ilaa afarta galabnimo
suuqii ganacsiga ee degmada baardheere ayaa dabqabsaday haddaba waryaheena axmed cumar saalixi ayaa arrintaa wuxuu ka waraystay bashiir nuur axmed oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee degmada baardheere niyahow debka xali dhacay waxaas ahay masiibooyinkii horey magaalada u soo mari jiray masiibo ka mid uu ahaayey debkaas oo xalay goortii magaalada laga hoyday oo dadka uu saaxday ayuu kacay guri la dhex jiifay ayuuna ka kacay
waa karti markaa dabka maxaa sababay inuu kaco
dabka waxaa sababay inuu kaco fiila ayaa kacday fiila maarsa haa fiiladaas ayaa marka ninkii meeshaas dhex jiifay waa gubtay asagaba marka sidaa ayaa oo dabka kusii weynaado kusii bilaartay haddee magaalada meesha uu dhaqdhaqaaq rooneedna hal guryaha ka fakaday guud ahaan dabkaasi khasaaraha u geystay dhaqaalahaan marka la yihahdo misaad ku qiyaasi kartaa
ninyuhu dhaqaalaha meeshaas yaalay hadday u yidhaahdo boqol iyo labaatan kun oo doolar ama boqol iyo konton kun oo doolar ayaa la dhihi karaa dhismo iyo markii laisku daray iyo hantiba taalle marka sidee loo baktiyey
waxaa loo baktiyey magaaladii oo dhan magaalada dad badan baa jooga magaaladii oo dhan baa laiskugu maaday meesha magaalada moolkeeda aheyd ayay meesha aheyd oo dadkaas halkii guriyuhu toban qof camal ay iskula noolaayeen baa aheyd magaalada moolkeeda ay aheyd adugu waxaa lagu baktiyey makiinad wax shiidaysay oo baraf dhalinaysay barkadaheeda biyihii ku jiri ayaa intii laga soo toosiyey oo looga qayliyey nimankii lahay biyaha tuubooyinka nimankii lahay haddana meesha iyada tuubadeeda way gooneed intii laga soo toosiyey biyahaas ayaa dadka ilaahay garab ugu dhigay oos allah ku badbaadiyey wixii dambe biyahaasaa lagu damiyey
waa taa markaa imisa dukaan ayaa gubtay
dukaamada gubtay waxa waaye hadda kuwa waaweynka waxa waaye kow iyo labaatan dukaan makiinadahana waa saddex
dhammaan wixii ku jiray dhawaa halkaasi ku basbeelen miya dhammaan wixii ku jiray meeshaas dabka lagu soo celceli waa basbeelen waxba kama fakarin
waa garta horey dab noocaan oo kale khasaaraha noocaan oo kaloo dhaliyay goormay ugu dambaysay baardheere
niw hadda saddex sana mar laga joogo mid baa saasoo kale asagana suuqa weyn oo bohosha ayaa ka kacay isna waa lagu maalbeelay kii masewac oo dhoweyn oo labadii kun iyo sideed ahayna waa jiri oo beled dhan beledka iskala barba asgubtayna waa jirtay magaaladan dabkan lagu soo noqnoqonaya yani dabdabisla-aanta ayaa yeelaysa si aad iyo aad ayaas magaalada markasta dab u kacaa oo dad ku hanti beelaa waa tahay ganacsada bashiir marka maxaa loo gaashaaman karaa dabka maadaama marar badan ay soo noqnoqotay dabka islamarkaana khasaare baahsan u geystay dadka shacabka
dadka shacabka ee khasaare baan buu u geystay waxaa looga cayban karaa oo dabkaas haddii magaalada debdemis loo hela oo laba baabuur ama saddex baabuur oo deb- debdemis eh, ama dowladda ayna siiso ama hay-adaha samafalka ayna siiyaan magaalada hadda dhaqaalaheeda meeshuu u roonaay xalay meesha eber- meesha dun- duntu waaya xali marka da- haddaan helayna waxna caawiyo oo ama hay-ad samafal leh ama dowladda waxna caawiyo haddaan helayna dabkaa markasta aan cifanaba geb naga siiya waxaan rabna waxaa looga ca- cayman karaa bas in debdemis la helo adinku ganacsat ahaan maadaama dhibkan had iyo jeer uu idin saamaynayo qorshaha ma idinkugu jiraa inaad is-abaabushaan oo aad ku talagashaan sidii aad u samaysan laheedeen wax ka hortaga dabkoo kale
horta niyahoo waxa waaye waxa meesha ka hortegi kara waxa waaye dowlad ama urur ama dad dhaqaalaha haysta waaye dhaqaalaha baar dheer meeshiis ugu fiicnaay meesha xali dunti waaye hal guri ahaa ka fakaday oo bangi ahaa ka fakaday inta kale waa duntay dadkaas hadda ayagaaba hadda saaka qaxootiye oo dad wax sii rababa hadda maanta iyo biri midna yani ma soo kaban karaan dadkaas booyadna ma gadan karaan oo debdemis ah
dabcan haddii booyad la heli lahaa ma isleedahay arrintan caqabadaha ka taagan dabka xaggiisa aad bay u yaraan lahaayeen
aad iyo aad bay u yaraan lahaayeen maxaa jira xamar oo iyada ka weyn xalay oo dadkeedaas na- naga dad badan oo xalay is- ciidan is- isdab ka kacay dhowr boojood baa tagtay dhinacyaha laga istaagay waa la celiyey waa la xakameeyey baar dheere oo markiis dabka kacayo oo dadka ay magaalada dhex joogaan waa waa- waa- haddii booyad debdemase loo hela shan guri afar guri ka badan ma gubteen
ugu dambeyn markaa maxaa baaqa u jeedin lahayd dadka ku dhaqan baar dheere
dadka baar dheer ku maqan haddii ay dowlad leeyihiin oo dowlad xisaabanaysa ama urur xisaabanaya ayuu jiro ama jubbaland ha ahaata ama federaal ha ahaata ama dad samafale ha ahaadeena in waxaan codsanaynaa in naloo gada booyad debdemis eh dabka xilliga u bilowday ilaa goormee ayay ahayd meeqa saac adugu aniga markii oon- oon oon imaaday lix saac iyo bar ayaan aniga aan imaaday xaafadaydana waafigooda lix saac iyo bar aan imaaday aniga dabka ilaa imsi soconayay
ilaa iyo siddeed saaca wax yar dhimanuu soconaya waxaa looga hortagay makiinad baraf dhalisa biyo u yaalay oo baraagaheeda ku jiray makiinadaas ayaa ilaahay noo gargaaro taasaan ku xakamaynay kaasi wuxuu ahaa bashiir nuur axmed oo ah guddoomiyaha guddiga ganacsatada ee baardheere
dadka reer guraagahay inta badan waxay jecel yihiin inay lahaadaan xoolo aada u fara badan kaasoo sharafkooda iyo iyo qoyskoodaba maaragtay dhaqaalihiisa ku xidhan hase yeeshee marna ma ay u eegaan daaqsinkay u heli karaan xoolahan faraha badan ee deegaanka ay ku nool yihiinna marka waxyaalaha inta badan dhibaatooyinka ku yimaada waxaa weeye iyagoo xoolo badan tabcay ayaa mar qura abaari ku imanaysaa deedna waxay ku dhufanaysaa xoolaha intoodii badneed oo ay dhammaanayaan markaad si taasi aynu u qabsanin waxaa inta badan wanaagsan inay dib u eegaan daaqsinkooda inta uu leegyahay iyo xoolaha ku fillaan kara sidaa darteed inta badan intay xoolaha nacfi u leeyihiin inay iibiyaan oy lacag siistaan lacagtaasi markaa ama ay gashadaan een, ilo kale oo dhaqaale ay ka heli karaan ay ama ay meel ay dhigtaan si ay markii ay abaari timaado oo xoolihii ay nacfi u yeelan waayaan ama ay ku badbaadiyaan xoolihii ama xoolihii hadday ka dhammaadaan marka kale ee xooluhu ay dhiig yeeshaan ay dib ugu iibsadaan inay sidaa isu maamulaan ayaa wanaagsan
haddii aad joogto kismaayo waxaad raadiyow ergo ka dhagaysan kartaa raadiyow sooyaal mawjadda fm ee siddeetan iyo siddeed dibic eber saddexda ilaa afarta galabnimo
Thank you. roble ayaynu wanaag bilowne bariisa wanaagsan maxoo barta rooble ayaynu wanaag bilowne allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihin barashadeeni allaysbaday laba isbarato barbaara hadduu midbaade habbaylihin barashadeeni habbaylihi barashadeeni bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin umay bukaanka jacaylka jidhkayga ku beermay hadmaad ka bogsiin umay badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariiradaadii badiyo buuriyo bannaanba adaan kaa baafinaayo u baahday bariiradaadii habbaylihim barashadeeni dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beer cabdaade dhaxaan baad idoonka dartaa ku sabaara qaraadugu beer cabdaade barwaaqiyo beledeg ku roobliyo waxaad tahay midha bislaado dadkuna bilicduudayaay barwaaqiyo beledeg ku roobliyo waxaad tahay midha bislaado bidhaankooda loo quseele habbaylihim barashadeeni
halkani waa redio ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waa barnaamijkeennii codka dhegaystaha waxaa isku soo dubaridda fuusiya cumar barre
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka codka dhegaystaha oo ah barnaamij ay dhegaystayaasha idaacadda ergo ku duubaan fariimo cod ah oo ay kaga hadlaan xaaladaha ka jira deegaanadooda dadka fariimaha noo duuba ayaa nagala soo xiriira telefoonka bilaashka ah ee nambarkiisu yahay laba kun iyo labayo toban oo meel kasta oo ay dalka ka joogaan ay fariin noogu reebi karaan mid qoraal ah iyo weliba mid cod ah haddaba maanta waxaan idinkugu hayaa barnaamijka dad nagala soo xiriiray deegaano kala duwan oo ka waramaya xaalado kala duwan gobolka sool ayaa ka mid a meelaha ay dadku nagala soo xiriireen oo laga soo sheegayo in deegaano ka tirsan gobolkaasi ay biyo la-aan ka jirto waxaa sidoo kale dadku ay ka hadlayaan biyo la-aan ka jirta deegaano kale sida deegaanka dobley ee gobolka jubbada hoose sidoo kale caabud waaq ayaa laga soo sheegayaa deegaano ka tirsan inay biyo la-aan ka jirto haddaba aan idiinsoo gudbiyo saddexdaasi dhegaysta ee iyagu ka kala hadlaya biyo la-aan ka jirta deegaano kala duwan assalaamu calaykum raadiyo curko waa idin salaamay waa anigoo la yidhaahdo ismaaciil cumar aadan oo jooga degmada karin oo ka tirsan gobolka sool waxaan halkan ka sheegaya roobabkii deerta oo la filayay inay da-aan oo aan ka diin magaalada oo biyalo oo aan haysannahay xitaa wax kudhaamiya maamulwaano kama shaqeeyaan dad kale waa degan dad kale waa degan yihiin marka xaaladaasaa ka jirta marka raadiyo wergo waa idin salaamaya waxaa doonayaa bal inaan xaalada bilaadino in gaara lagu soo ego degmada kari shareecada ka jirta gobolka sool asalaamu calaykum waxaan joogaa deegaanka la yidhaahdo dobley waxa aan ahay gabar ku nool magaalada dobley gaar ahaan xaafada la yidhaahdo muqsuum waxaan raadiyo ergo u sheegayaa dadka biyo la-aanta haysta ayaan ka mid nahay eerash keliya oo noo naawaanada ayaanta biyo la-aanta na dishay marka dee meel walbaba iyo caalamka waxaan u dhawaaqanaynaa in soo gaarsiinaa eerashi waa naga goyn hal ceel iyo ceel kale tuulo ku yaal labada ceel in baa ku tahay marka dibnin noo soo gaarsiiyen baanu sheegayna haddii allayna raadiyo ergo waan salaamayaa raadiyo ergo iyo dhaqmaan shaqaalaheedii salaamta muslimiinta lagu salaamo ayaan ku salaamayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhaweyn wacan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa cabdullaahi geele cabdille waxaan joogaa saagarow oo hoos timaada degmada cawdaada ee gobolka galgaduud kana xigta koonfur ee waqooyiga waxaan ka cabanaynaa biyo la-aan iyo barihii dhacay oo sanadkii dhaweyd dhacay sanadihii u dambeeya dhacay oo xoolihii iyo dadkiiba naafeeyey intii ka dambeysana aan wax dawlada iyo wax maaragtay hay-ada ah oo wadanka wax ka qabtay aysan jirin saa daraadeed marka waxaan codsanayna inay fariintayada raadiyo erga ugudbiyaan dowladda federaalka iyo hay-adaha samafalka intaba waxaad seeladiin walaalayaal asalamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal erga ayaad nagala socotaan barnaamijka codka dhegaystaha ayaynu ku guda jiraa iminkana kusoo dhowaada dhegaysta nagala soo xiriiray degmada balcad waxa uu ka waramayaa in shuban uu ka jiro deegaano ka tirsan degmadaasi waxa uuna yidhi bada erga waa mahadsantihiin cabdullaahi shiraaye balcada joogaa waxaa leeyahay degmada balcad tuulooyinkooda dhow waxaa hoos maado siddeetan iyo toddoba tuulo waxaa ka jirta tuulooyin badanaa lix tuulo waxaa ka dilacay suuliyood sumbiyoodkaasna waxaa usoo baxiyay jiraado lagu jiro rooblaan ka jirto diyaanka balcad oo shabeellada dhexe ka tirsan diyaano ku dhow waa mareereedi ku dheer yaaqle farbarake muryaale iyo waxawaa iyo tuulo kale oo loo magacaabo jameec oo waxay kamid tahay tuulooyinka ku dhow balcad waxaan leenahay meel kastay joogaan ummada soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta maamulka balcad xaalisuu gurmada aan dhihi lahay balcad isbitaallo caafimaad fiixana kuma yaalo tuulooyinkana isbitaallo kuma yaalo meel la gaarsiin mala caruurta qaarkood wadada ayay ku dhintaan qaarkood ilaa hadda way xanuunsan meel kastay jooga ha isgurmano ha isgurmano waa assalaamu calaykum raadi ergan waa mahadsantihiin fariinta lacag la-aanta sidaan noo hamidgeliseen waana mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal weli erga ayaad nagala socotaan barnaamijka codka dhegaystaha ayaynu ku guda jiraa qofka ugu dambeeya ama dhegaystaha ugu dambeeya wuxuu nagala soo xiriiray magaalada caabud waaq waa gabar waxa ay buraanbur u tirinaysaa idaacadda ergo waxa ayna tiri bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa deeqa cali cabdi oo joogta caabud waaq halkan waxaan iga diraya hambalyo hambalyo waan i baraanburaya ergo codkaygaasna idhegeysiiya hadde maalmaha jimicada maalmaha qamiista maalmaha isniinta idhegeysiisaa ma umalaynaya bismillaahi raxmaan iyo raxmaan raxiim isku wadaacado wararkay jirtaa isku wadaacado wararkay jirtaa mid o dhanbe walaala wada socota xekel maanta waa xog lagu harobo tayka waraanta waa mid lahuba walaal tayka waraanta walaal waa mid lahuba walaal sheesheegasha waxba kama baxe soo gala ma ahane wax ka baxa walaal kaa baxa maalehe wax soo gala malaha karmaha suugaantaday ku xisa dheer tahe karmaha suugaantaday ku xisa dheer tahe siyada siyada xadiiskaday ku xel dheer tahe siyada xadiiskaday ku xel dheer tahe baranburkiiba walaal meesha ka maqnay ergo waa ergo waa midaacado ergo waa mid wararka deeqiisay dalka iyo dadiyada dal iyo dibadda beerahay ka waramaysaa xogtay ka sheegaysaa celasha biyahay ka waramaysaa xogtay ka sheegaysaa xootiyaashaday ka xog sheegaysaa baliyo dabad warkii ka yimaaday ka xog sheegaysaa calanka oo dhambey walaal la wada socotaa erga waa qaaliyo lama huri karo dunidoo dhambe
waa tahay dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka codka dhegaystaha oo aad kala socoteen idaacadda ergow anigoo fawsiye ah oo barnaamijka idinla socodsiinaysay inta aynu mar kale kulmi doonno haddii allaha weyne saamaxo sidaa iyo nabaadiino
astaamaha cudurka jadeecada waa astaamaha ugu badan oo lagu arko waxaa ka mid a qandha aad u badan in cunuga lagu arko inuu qufac badan yeesho in uu maxay ahato diif badan iyo waxaas uu yeesho in afka uu gaduuto in maxay ahato ay kasoo baxaan afka gudihiisa dhibca dhibca cadcad ah kadibna cunuga korkiisa o dhan inay kasoo baxaan shuruura aad u badan oo guduud iyo korna u qaadan oo kasoo bilowda maxay ahato kor iyo wejiga iyo madaxa kadibna jirka intiisa kale ku fida oo ilaa ay afar maalmood shan maalmood jirkiisa kadibna baaba-a calaamadaha lagu yaqaano cudurka waa intaas iyo indhaha oo gaduudto conjunctivitis wax la dhaho oo ah indhaha oo gaduud noqda marmar isku dhago fiish yeesha oo gaduud noqdaan marka cudurada waxa ugu badan waxaa indhaha khandhada badan afka oo gaduuta iyo shururuca kasoo baxayo oo jirkiisa dhan wada qaadaayo marka intaas cunuga lagu arko waxaa la dhihi karaa cunugan wuxuu qabaa jadeeco qandho badan ayuu leeyahay cunuga wuxuu noqonaa cunug aada tacbaan oo indhaha xataa aan kala qaadi karin markuu haleelo waxyaabaha ugu fiican oo in la qabto u baahan waxaa in qandhada laga jabiyo cunuga maadaama qandhadaas tirada badan ilmaha waxay u keenaysaa inay wax qaada waayeen inay gariir u keento marka in qandhada laga jabiyo oo ah in biyo badan madaxa maxay ta mare loo qooyo madaxa laga saaro qandhada isaas looga jabsho in aan la siinin asbrin iyo waxaas oo laakiin baristamol waa la sii karaa hadaa la heli karo kadibna in cunuga la siiyo vitamin a oo aada ugu muhiim ah marka uu cunuga cudurka haleelo in cunto fiican oo nafaqa la siiyo qofkii uu halee gaari karo inuu keeno goobaha caafimaadka oo ugu dhow marka intaasoo dhan laakiin waxaa ka fiican cudurka inuusa ilmaha si uusa ugu dhicinba in laga hortago ka hortagaasna maxaa ugu muhiimsan in laga tallaalo carruurta caruur kasta oo ku dhaca maxay ahata oo yar oo jira sagaal bilood in la geeyo goobaha caafimaadka oo tallaalka oo laga heli karo sida m c hado kale isbitaaladoo kale meeshay rabtaa noqota in la geeyo lagana tallaalo taasna waxay yareynaya inuu ilmihii cudurka kuba dhicinba oo uu yahay ka hortag weligiis dambe inuusa cunugaas jadeeca ku dhicin caruur kasta oo laga tallaalay jadeeco wuxuu haystaa difaac noloshiisa inuusa jadeeca dambe ku dhicin marka waa wax aada u muhiim ah oo boqolkii boqol laga hortegi karo laakiin waxaan u baahannaha inaan caruurteena soomaaliyeed dhan la tallaalo hal cunug haddii la tallaalo cunuga kale uusa tallaalin waxuma talayso si cudurka looga hortago in ilmaha dhan caruurta soomaaliyeed boqolkiiba siddeetan in la tallaalo haddii taas la gaaro cudurka waa laga weynaya waddanka soomaaliya
haddii aad joogto muqdisho iyo deegaanada ku dhow ka dhegayso raadiyo ergo idaacadda mustaqbal maalin kasta lixda ilaa toddobada fiidnimo
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa raadiyaha ergo iminkana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkeennii beeraha waxaana isku soo dubariday waris maxamed
wacan dhegayste kusoo dhowow barnaamijka tacab oo aan uga sheekayno beeraha barnaamijka maanta waxaan kusoo qaadanaynaa ganacsatada suuqa baydhabo ee badarka oo ka cabanaya suuq xumo iyo xubintii talada khabiirka dadka ka ganacsada masagada ama haruurka ee suuqa magaalada baydhabo ayaa sheegaya in suuq xumo ay haysato yadii u dambeeyey waxa ay sheegeen in suuqxumada ay ugu wacan tahay safaradii ay geen jireen meelo ka baxsan magaalada baydhabo oo uu hakad ku yimid raashinka macaawine ahaanta ay hay-adaha u bixiyaan oo iyana suuqa la keeno iyadaoo lagu iibsanayo lacag ama qiimo ka jaban qiimaha badarka iyaga ay hayaan uu ku fadhiyo iyo sidoo kale rajaxumo ku abuuraysa in dalagyo kasoo go-aya beeraha la keeno suuqa caasho cali keerow waxa ay ka mid tahay haweenka ku ganacsada suuqa badarka ee magaalada baydhabo waxa ay u warantay wariyaha raadiyow ergo ee magaalada baydhabo aadan geesey suuqa masgeeda mayba maarkaas maraha ayaa kasoo galay baroogde sadde kun iyo shan boqol waa lakakeeniyasiyaani kunuuna sadde kun iyo mela afar kun oo maaban kasooban meelangaadanlahaniyasiyaan hadii meele oo markaas caamka eh oo maarle taabro kor afar kun shilin oo meelangaadan lahayn iyo maarne walgalagahayn haye loorka misgeed marka mayaanadaas
loorka misgeed toddobaatan gabaasa wayba nagaday heen lama boqol iyo siyeetan beesee nagaday ma aragne kaasa gaabadeekarta tase n horay meega ahaay suuqii hore suuqii hore oona shaqaysana sirorbaani maydba ma aragne gaasooday misgeed shalsiisadaanay loorka hadda maadaama useeyi lama boqol iyo siyeetan useeyi markaas wayba gadadaana heen afar boqol iyo siyeetan marka markaasi shoodama dhikantay shodamay baan dhika maasay may wahamadaasay baan dhika maasay shan kun shan boqol kun todoba kun shilin saasal hayta fahantay marka haddana afar kun shilin afar kun haddii laka dhawo todobaatan galaas afar kun haddii laka dhawona lama boqol iyo sideetan hadda markaas way baa ay tahiin todobaatan galaas oo laka dhawi likun haddii shan kun haddii laka dhawo saddex boqol kontonka nagadaasi markaas hooba laka dhawo oo maarne todoba kun unamadaas sida badan oo unagada likun hooba unagadaana laka dhawona wayba nagadaasay saddex boqol konton haddii aka todobaatanka kadaraas wayba nagadaasay afar boqol iyo ilaahay makiin dornaado iyo iyo iyo labaatan nagadaasi marka tagaabkii hoosudhac ee bulada kasi may sheeni hoos u dhaca hoosudhacdii may basheenay ma aragna intakiinku shaaciyay walisheeni dadka dhomba basla wada aragahayaan badarkii oo meellangaaba un lahayna safar iyo wal oo marna dalabaad ee markaasa gala un lahayna haydoogi samafalkii oo wala dhiibana markii eraanba qiima jabay ma arna qiimadii wala un markaas noogadana markii nu teedsina nu noogadada fariiba la qof noogadada un jarna markaas ku sheenayaan dalka binaanshay sida beebashay sheenayaan oo sheenayaan may leedahay utuma tarafiis la kuhayaan digirkiitana oo ma arnay daruuriga haysan wadankaana kataalina manoteka jartana ninku gadaana ma arna digirkiitana ninku gadaana badarkiikana oo yaalama tarafiis la sheenaw oo may walangaabaan markaas safar saanuna unlahayna wali markaas hayda wala diyaasdare masala daruuri lakagadayn umubali ninku gadana ninku hor sheenaw may walangaabaan anlahayna saas daraadateedi ayaa maarnay qiimo jabanka miila ku qoy haye markii safarada laku hadala may hakii safaradii hore ee misgeed safaradii hore way hajiyey meelan safar markaas oo jarnan lahayna hayadoogina oo markaas samafalka inu dadabadkeegiyo meel awalba markaas wadan safariisada unagaada fadnin iyo maacunasi biyahayaan meelinu misgeedin roorana fadnin wayba ka dhiibaan misgeedsi markaas kuwa jaanta ununa maalin afar boqol meelagaas madaas misgeedana lagadaay kaseedaas iyoba matarafiis dhiibahayaan hani matarafiis oo dhiiban baa qiimishay markaas shan dolar leyba lagadee meel madarta waa baydhawo meele dakligii badarka ka bahaayo meelku safarya olbamanaan meeloon safaraani baydhawo shaleebeena walba maqaadaas walyagaalay korta madarta safarada liyoso walweela haye misgeed inta lan safari jari meelo lan safari jari inshaag misgeed wayba lan safari jari meelayaal kala dibana lan safari jari gaalkaya lan qaada jari boosaasi lan gaara jari beledweyne lan qaada jari meel walba esi afrika dhatatida misgeed way ku dalbada jari wayn qaada jari hadda wayba dhiibay ma arna intii misgeedi meeli lan qaada jari lan qaada doono baan lahayna hoos u dhac aad u bilaaran baa hortay oo meel manaasan lahayna dakligii ma arnaysa asa hoosan ka dhisida badan kasi hata rajadiinsa eeta suuqa haddii sanadkun fasalkuna hata misgeedi hataha go'ahayta hakadeerta misgeedi horena sinkeedsanta waxaa jira jiraana ma arana eed iyo eed baad liidatay ata jiraan eed iyo eed aan liidatay haddaa dib markaas una hala fadni meel markaasuna walaasan la safar aano misgeero la roodhan hadii ma arana meel oo wadani bana una hala fadni ku shaqaysa bilaayni waa tiiriya lama arna hadii ma arana maadaama ata badarka gooha ay tii horanna maa baniinka gabanay monotaninka jarta waa in la gabina la haraashay ma aragna waa qiimo balakajibiya bakaara berkoobuna bilaayni haddaa dib ma aragna dalaba markaasuna nooqaada una hala fadi masle ma arkaasi haddaa yado walaan dhiibaya una noogaba fadi markaas kubacdi lankay tabaraysan madaasiska yonka talagalayo sii fadna hajiraan eedaan faynaala fadi hoobda dina marlamaadna ninka nagab dagliyo hoobaha gooba walnoogaba nuwaay eed iyo eel mayo ahaan hata maarna buushita iyo meelo degeeno meelo hata maarna kaalmaanta ilan weydiisidaay yalla ka darna fadaaysa una aragtilaan asa ganacsi dhoma baydhow inti inku jarna ya maaragna jara doonta oo misjilan kadawlan ala doogna lankala iblaayo haddii safarkun sinadkun haddii ada ka saarto sinadkaa zambanada ka saarto carada oba meelaa kuqori kusheebati meel kale walan ogolaay madnaanu misjila sasa dheriya kasaani marka hooba markaas galabkala badan halna eed iyo sida badan amaarna suuga hoos dhiye ma arna meelo hadii wasama falkali ku baa ilaa yoon ma digi funaga ma dhigo ganacsi ee dhon ama laga gaane ma arna eed iyo dobsan ku gam taasi waxa ay ahayd caasho cali keerow oo ka mid ah dadka ku ganacsada suuqa badarka ee magaalada baydhabo oo u waramaysay wariyaha raadiyo ergo ee baydhabo aadan geesay weli ergo ayaad nagala socotaan dhegeysta barnaamijka beeraha ayaynu ku guda jirnaa markan aynu fiirino talada khabiirka oo maanta ku saabsan kaydinta dalagyada waxaa marti noogu ah mid ka mid ah aqoon-yahanada beeraleyda soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo saaj kaydinta markaa ka hadlayno marka la joogo beeraha waxyaabaha ugu muhiimsan oo qofka beeraleyda ah inuu ka taxadiro ee tahay waaye khasaarooyinka ugu badanna lagala kulmo markii laga hadlaayo ee wax soo saarka khasaarooyinka ku dhaco dadka beeraleyda ah siyaabo kala duwanaa dabcan jirto oo wax loo keydsado qaar dhaqan ahaan dadka soomaalida isticmaalaan iyo qaar caalamiyan adduunka si guud loo isticmaalo marka u nimaano dadka beeraleyda sida caadiga ah waxyaabaha ugu badan ay wax ku keydsadaan waxay tahay horta waxay ku xirantaha dalaga la keydinayo yani si guud waa naqaanaa dadka beeraleyda ah wax keed ma galo waxyaabaha qaar waxaa jiro aan keed gelin sida khudaarta oo kaleetood dalagyada khudaarta iyo miraha iyo waxay ku qasban yihiin sida ugu fudud ee suuqa ku gaarsiiyi karaan inay suuqa ku gaarsiiyaan laakiin wax ugu badanoo keedka galo ama waa digiraha ama waxaa waa xabuubleyda kaleetood ama firleyda dalagyadaas kaleetood dalagyadaas ugu badan waxa la keedsado dalagyadaas marka dhowr nuucay u keedsadaan nuucyada ugu horeeya wax loo keedsan jiray dadka beeraleydana qaarkood ilaa hadda ay isticmaalaan waxaa waaye habka bakaarta habka bakaarta waxaa waaye hab dadka beeraleyda ay qodanayaan godad ay ka qodanayaan beerahooda ama guryahooda agtooda meesha ay degdeg ay degan yihiin beerta agteeda haata ama guriga agtiisa godka waxaa la sameynayaa god waxay qorayaan adi cabirka iyagaa go-aaminaya ay ku xiran tahay godkaasay qodaayaan markay godka qodaan kadib waxay sameynayaan balkii wixii kasoo haray haraagii ahaa oo galey hadii ahayd ama masage aheeday ay soo qaadayaan waxay sameynayaan waxay dhex dhigayaan godkii saarayaan hoosna ka dhigayaan geesahana ka saarayaan si ay uga ilaaliyaan in carada si toosa u taabato dalaga ay ku keedsanayaan markaana dalagii isagana la sukulin oo ama sabuulkiisii sidiisa ahaa waxay ku shubayaan godadka marka ku shubaan kadibna waxay kusii daboolayaan haddana balkii iyo haraadigii kaleetood oo beerta kusoo haray markaa kadib ay ku daboolayaan ay ku keedsadaan habkaas waxaa la dhahaa habba kaar ah waa hababka ugu horreeya adduunka wax loo keedsan jiray dadka beeraleydan ilaa hadda ay wax u keedsadaan habab kaloo kala duwan waayadan dambe oo dadka beeraleyda soo gaaray haddana loosii badanayaa jiro iyagana waxaa kamid a habkan fuustooyinka la isticmaalayo dadka inta beeraleyda ah waayadan dambe saliid malaha saliid cadeedii aada noogu badatay fuustooyin badanaa la helaa fuustooyinka caag ha ahaado ama bir ha ahaato fuustooyinkaasay dadka beeraleyda iibsadaan suuqa waxay geystaan beerahooda galey haddii usoo go-do haddii masago usoo go-do haddii digir usoo go-do wixii usoo go-o waxay sameeyaan intee sukulaan maxaa la dhahaa marka hore ee finjilaan haddii mashiin haystaan ama qalab ay wax ku finjishaan qalabka ku finjishaan haddii aynan haysanna reerkooda dhexdooda ama dad kaleetooda jornaati ay siiyaan soo wataan shaqaale ah ay u finjilaan kadib waxay ku shubtaan fuustooyinkooda habab kaleetood dalagyada qaarna waxaa waaye keed badan ma galaan sisintoo kaleetood iyo dalagyo ay kamid tahay looraraa lagu shubaa in loorkaasiti waqti ku haystaana laga yaaba kadibna suuqa keensadaan dadka beeraleydan iyagaaba nuucyala qofka wax keedsanay waxaawaa qof wax haysto qofka inta badan dadka beeraleyda yaryar ah waxaa waaye keed badan waqti dheer ma galaan sababta ugu weynna waxay tahay deeno marka horeba laga yaaba inuu daawooyinkii iyo wixii wax ku beertay iyo abuurkii kusoo qaatay markaan wuxuu ku qasban yahay in haddana oo deentiisii u gudo isla markii ee dalag usoo baxaa suuqa isla markiiba uu la gaaro waa iskasa guud laakiin adduunka waxaa jiro siyaa waxyaaba badan oo wax lagu keedsada iyagana waxa ugu weyn oo waxyaaba lagu keedsado waxaa kamid hadda fuustooyin waaweyn oo macdan ah oo hawada si fiican looga xiraayo oo yani la nadiifinayo la ilaalinayo ama baqaaro waaweyn oo hawo fiican leh oo la xukumi karo heerkulkooda heerka uu gaarsiisan yahay ama maxaa la dhahaa qoyaanka biyaha hawada ku jiro kaleetood waxaas oo dhan ay ka taxadaraan soo nuucyo badan oo saas oo wax loo keedsadaa jiro soo qofka beeralayda ah waxuu keedsanaya siduu wax u keedsanaya say ay ku xiran tahay laakiin hadda hababka dadka beeralayda ay heli karaan marka aa fiirino habka ugu roon ay wax ku keedsan karaan waxaa waaye habkan inay fuustooyinka ku shubtaan wustooyinka ama digiraha oo kaleetood waxaa lagu shubaa jiirgaana caadi eh caagag ah ku shubaan jiirgaanadan oo saliida ka dhamaato habkaasa ugu roon hadda marka loo fiiriyo loo fiiriyo bakaarta ama in tiiloorar ay ku shubi lahaayeen waqti dheer meel uga halaabi laheeda
waxaa intaas noogu dhan barnaamijka tacab ee maanta tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo
halkani waa redio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadanimada
dhalinyaro beereley ah oo iskaashatay ayaa waxa ay abuureen beriis cadde kaasoo ay ugu tala galeen inay ku samata bixiyaan abuurka beriiskaas degmada jowhar oo inta badan beeraleydu ay beriiskaas beeran jireen ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay abaaro jiray aan lagu beerin taasoo keentay in la waayo abuurkiisii haddaba beeraleydan waxay ugu tala galeen in beriiskan abuurkiisa uusan dabar go'in waryaheena maryan sheekh cabdi ayaana warbixintan magaalada jowhar inooga soo dirtay laba boqol oo dhallinyaro reer jowhar ayaa ku guulaysatay in ay dib u soo celiyaan abuurkii bariis caddaha ka baxa magaalada jowhar iyo tuulooyinka ku xeeran laba sano oo abaaro keenay biyo la-aan webiguna qalalay ayaana keentay in aan la beerin bariiska abuurkiisina uu dabar go'o taasoo xilligii guga iyo dayrtiiba beeralaydii damacday in ay beeraan ay waayeen abuurkii bariiska dhallinyartan ayaa xoogaa bariis abuura oo ay ka heleen gugii nin ka mid ahaa beeraley ay ka qaadeen bariiskaas oo ay ku beereen bilowgii laba hegtar xilligii guga markii uu soo go'ay ay abuur ahaan ku beereen shan iyo labaatan hegtar oo kale hadda waxa ay soo gooyeen kayd abuur bariis ah oo wanaagsan oo ku filan laba kun oo hegtar maxamed cali afrax waa mid ka mida beeraleyda isku xilqaantay in dib loo soo nooleeyo abuurka bariis caddaha wuxuuna raadiyay erge u sheegay in bariiskan abuurkiisa aan dibadda laga keeni jirin kalogo-ii ku dhacay beeristiisana ay dabar jartay isagoona muhiim u ahaa nolosha dadka reer jowhar gugii markii uu abuurkii la waayay ayaan raadgoob u galnay hal nin ayaa laga helay wax yar oo uu beertiisa rabay inuu ku beero waxaana kula talinay in aan ka wanaagsan tahay in wax guud laga dhigo oo abuur ahaan loo beero maadaama hadda uu ka mid yahay ninkaasi dhallinyarada labada boqol ah sidaa ayuu yidhi maxamed laba nin oo beeraleya ayuu sheegay in ay ka heleen afar boqol oo kiish iyadoo ay kiishkii ka siisteen hal milyan oo shilin soomaaliya ama afartan iyo kow dollar waxayna sidoo kale ka heleen kun iyo lix boqol oo kiish ganacsatada bariiska iibsan jirtay ee reer jowhar dhaqaale ahaanna ay qayb bixiyeen qaybna ay daynsadeen lacagta wadarta guud markii laysku daran waxay ahayd lix kun shan boqol iyo lixdan dollar kiishashka waxay ahaayeen kun iyo lix boqol oo kiish maadaama uu afartan iyo kow dollar oo kiishka ahay laba kun iyo shan boqol iyo lixdan dollar ayaan dhiibnay waxaan u maareynay sidaan hore kugu sheegay qaybna abuur ahaan inaan usoo celino maadaama ay kayd dhigayaan midkaan cusub la kaydiyo kana la bixiyo oo muddo u wiilay waxaa reestan ugu noqotay afar kun oo dollar afarti kun waxaan dhiibnay markii uuna soo go-ay laba kun oo haddana lacagahaan dhiibno lacag ahaan ah oo dollar ayaan dhiibnay maadaama aan dayrkaan beerayno in aan usoo celino labada kun iyadoo beriisa inooga qaataan aan ku ballan intaasi kadib waxa ay ku beereen beero gaar oo iyagu ay leeyihiin kana fakaray inay biyuhu go-in abuurkii gugii soo baxay hadda waxa ay ku beereen laba kun iyo shan boqol oo hegtar ayaa lagu beeray bariiskaasna waxaa la filayaa in uu soo go-o horaanta bisha maarse ee sanadkan gudihiisa waxaan isku taxallujinnay si uusan u lumin abuurkii waxaan samaynay laba baqaar oo niman ganacsato reer jowhar oo aan ku ogeyn ayaan u sheegnay inaan nahay dhallinyaro iskood isku xilqaantay rabtana inuusan baabi'in abuurka waxayna naga ogolaadeen qayb inaan ka iibsanno qaybna na deymiyaan maadaama ay ka ganacsadaan dawooyinka lagu bacrimiyo bariiska iyo abuurka bariiskan markay damceen in ay beeraan afar xilli beereed abuur ayaa la waayey taasina waxa ay baajisay tacabkii beeralaydu dalaga marka uu soo baxo ayay wax ka reeban jireen abuurka bariiska sida dalagyada kale dibadda lagama keeno ayuu raaciyey maxamed abuurka gugii hore u soo go-ay waxa uu ahaa saddex kun iyo shan boqol oo loor laakiin waxa ay ku celiyeen dayrtan bariis gaaraya laba kun oo hegtar maadaama gugii hore la waaysanaa abuurka ayna ku beereen shan boqol oo hegtar sidaana u badbaadiyeen abuurkii bariiska ee cabsida weyn laga qabay inuu go'o cali yuusuf cali waa ganacsado ku dhashay magaalada jowhar waa afartan sano jir waxa uu ka mid ahaa ganacsatadii maalgelisay dhallinyarada kaydka abuurka bariiskana qayb ka qaad wuxuuna raadiya erge u sheegay faa'iidada ugu jirta kaydinta bariiska iyo in ay deymiyaan waxaan u haynay laba arrimood midi waa inuusan bariisku dabar go'in maadaama halkan keliya laga tacbo oo gobol kale oo soomaaliya uu ka soo go-aysan jirin in aan la weynin bariis caddaha sidaa awgeed ayaan ay ta koobaad tahay tan labaadna aniga laftayna inaan faa'iidana aan ka raadsanno oo markaas maadaama aan naha dad oo shaqaysto oo faa'iida raadaysa labadaas arrimood ayaan u kaydinay waxa uu kaydsanaay muddo afar fasal ah aba markii lasoo gaabiyo laba sano ah laba gu iyo laba dayr waxaan ugu talagalnay beeraleyda aan ku maalgelino aan deyn ku siino si iyagana ay markaasi ay wax soo saar u sameeyaan anagana ay faa'iido noogu jirto kadibna aan iyaga lafteeda aan hadhow u iibgeyno marketin aan u samayno qaarna deynan ku siinay qaar waana kaashanaan ka siistay inta badanana waan maalgelinay oo deynan ku siinay malyan waaye marka uu abuurka yahay marka uu finjila yahayna waa lix boqol marka diferentigu waa afar boqol wuu ka lacag yar yahay oo markii la waayey oo ay dadki ka dhammaaday oo uu qaaloobay marka isku lacag maahan markaan uu go-o ou gabaabsi yahay ayuu lacag badan yahay bariis caddahan ayaa gaar hadda waxa uu ku yahay jowhar isagoona soomaaliya meel kale ka bixin waana dalag u baahan biyo badan oo aan ku bixin sida dalagyada kale ee galleyda masagada iyo qudaarta waana dalaga ku baxa waraabka webiga ee marka uu webigu qalalo ay saameyn ku yeelato waxaana jirta rag caan ku ahaa beerashada bariis caddaha oo taag u waayay in ay beertaan xilligii abuurka gabaabsiga ahaa cabdi aadan qarafey oo saddex iyo lixdan sano jira carruurtiisuna ay tahay toban carruura wuxuu beerashada bariiska ku dhex jiray ku dhowaad shan iyo toban sano laakiin labadii sano ee ugu dambeysay beertiisa ku beeray dalagyo kale wuxuuna raadiyay erge u sheegay sababta uu bariiska ugu haray beeristiisa ade laba sano camal aan iska dhaafay hadda maaha guga hore waa beeri jirna waqtigii adiga webigana oo go-ay oo abuurkana oo yaraaday aan iska dhaafay qarash la-aan iyo wax yahay oo la waayey iyo wixii aan iskaga dhaafnay galey iyo sisan aan iskaga dhignay wallaahi qarashka aada u fiicnaay markii hore bariiska waxau dhali jiray eitarkii siyeetan saasuu dhali jiray waxaana gada jirnay ilaa shan boqol aan gada jirnay loorki adiga markii qarash layska googooyo waa unsa farmalin aanu soo dhici jirtay cawskeeda iyo macal waxaasoo dhan mataqaana aan iska gada jirnay dhaqaale fiican aan iska qabi jirnay adiga laba saddex ka badan ma samay jirnay sanadkan galey iyo diir iyo sisinaan ku dhigay ma gaarayn laakiin waa soo dhaweynayn haddii ilaha yihahdo waxaa ii qorsaysan inaa haddana bariiskii aan ku noqdo haddii ilaha yihahdo beertiyaab iska halaabdo haddii oo bariis leel lagu wado waxay noqonaysaa cusbeel marka hadda dalgan bedelka waa uu fiican yahay aada ugu fiican yahay bariiska nafsiisa hadda dhalinyara isxaqaantay bariiskay waa dhigeen marka abuur la heli doona malayna haddii ilaha yihahdo ka raqaysa kii hore ka raqaysa wuxuu manaafic u leeyahay bariiska horta waa bariis fiican oo kan dibadda waa aada ugu fiican yahay marka manaafacaadkiis waxaa laga helaa cawskia laga helaa looda ku daaqaysaa dadka cunaya aad buu fiican yahay xataa markii caloosha lagaa qabto haddaad karsato waa ku dhammaanaysaa alxamdulillah ilah waa ku gargaaraya cabdulaahi xasan cabdulle waa beeraley ku waraaba kanaalka calishoobare waxaa u beeran hegtar iyo afar jibaal oo bariis ah wuxuu sheegay inuu abuurka ka qaatay bariiskii la beeray gugii hore aniga laba sano ayaa igu dambaysay bariis aan beerto markaas oo biyo la-aan iiga khasaaray abuur la-aanta ayaana igu keentay inaan gugii beeran hadda dayrtan abuurka waan helay inaan kayd fiican samaystay ayaanan doonaya ayuu yidhi waxa uu sheegay in beerashada bariiska ay u ahayd dakhli dhaqaale fiican oo uu marka uu beeran jiray uu ka heli jiray shan iyo toban milyan lacag ka badan sanadkii sidoo kale bariiska qoyskiisa sanadka oo dhan uu cuno uu uga soo bixi jiray labadii sane uusan beeran noloshiisa waxa ay ahayd mid ku tiirsan xamaali iyo wax lamid ah noloshaydu waxa ay ahayd maalin hel maalinna waay maadaama aan ahay nin bariiska si fiican u beerto gurigaygana bariiska iibka loo soo doonto noloshiina ay noqotay waxba kama jiraan waxaana kula kulmay beertiisa xilli uu ku guda jiray ilaalinta shimbirta beerta cunta waxa uu ka warbixiyay iyo qarashka ka galay iyo qiyaasta waxa uu filayo inuu ka helo hadda markaan isku geyna qarashaadka shan iyo toban milyan ayaa hadda maraynaa oo jafidii iyo subcaalshii ay noosii dhiman tahay wallaahi wuxuu dhalaya waa allahu aclan laakiin faa'iidada maanta adiga shan iyo toban markay naga gashay inaan shan iyo toban kale helno aan ku rajo weynay inuu micnaha abuurkiina uu naga dabar go'in labadan fasal gugii hadda soo dhaafnayna waa beernay dayrkaanna waa beernay aad maasha allah waa sanadkii hore iyo sanadkaanba waa ku dadaalnay bariiskan ayaa dadka ku dhaqan jowhar iyo agagaarkiisa ay ku qabeen dhaqaale iyo in ay isticmaalaan iyaga naftooda waxa ayna keentay markii uu yaraaday abuurkii in dad badan oo ku tiirsanaa ay noqdaan kuwo dhaqaale yari ay la soo daristay maryamo sheekh cabdi erga reediyow jowhar
habar ma korsowo habarnin qaba mahiile hohey hurdo habar ma korsowo habarnin qaba mahiile
hogaan cishqibay haleelahol hugdiisiin laheeda daabe hogaan cishqibay haleelahol hugdiisiin laheeda daabe hubkiisiiyo heryadiisii intuu heeso igu dhameeyo dabedheegada isaare hubkiisiiyo heryadiisii aa intuu heeso igu dhameeyo dabedheegada isaare badan hinqadaanu hadheey badan hinqadaanu hadheey
dhegaystayaasheenna qaayaha lahow intaas waxaa noogu eg idaacaddeenii maanta oo aad ka dhegaysanayseen mawjadda gaaban ee dherarkeedu yahay kow iyo labaatanka mitirban una dhiganta toddoba iyo toban kun siddeed boqol shan iyo afartan megahartis saacadda geeska afrikada bari marka ay tahay saddexda ilaa afarta galabnimo waxaad kaloo naga dhegaysanaysaan qaar ka mid ah f m yada dalka iyo barta aynu ku leenahay internetka ee redio erga o r g tan iyo ismaqalkeenna kan xiga waxaynu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa raadiyaha ergo codka arrimaha bini'aadamnimada
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaa dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan
idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa idaacaddu waa ergo aramidaabay wadaa
ayaha dhaqankiyo hidaha inaysan imlaynin shacbiga ayay u adeegayaan